هللا بالناس جئناك هللا والله يرعاك هللا بالناس جئناك هللا الله يرعاك هللا لا تفرح أجدادي هللا يوتي بأمجادي هللا لا نفرح أجدادي هللا يوتي بأمجادي يا نفرح أجدادي يوتي بأمجادي يا نفرح أجدادي يوتي بأمجادي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa shaaciyey in howlo baaritaano ah ay ka sameeyeen deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan dibadbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo faragelinta yahuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilayaadka baay iyo jubbada dhexe nadwo diini ah oo looga hadlayo cadowtooyada soo jireenka ah ee sahyuuneedda yahuudda u hayso dadka muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamac ah ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku fashilantay fulinta xanibaad ay ku soo rogtay diyaaradaha dowladda imaaraadka carabta ah ee yimaada gobolada dalka soomaaliya والله يرعاك هللا بالناس جئناك هللا الله يرعاك هللا لا نفرح أجدادي هللا نعودي بأمجادي هللا لا نفرح أجدادي هللا نعودي بأمجادي يا نفرح أجدادي نعودي بأمجادي يا نفرح أجدادي نعودي بأمجادي هللا
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas dhabagalka ah dhanka kale gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xeeladaha askarta kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga ah degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira ah gumaysiga kufaarta kenya maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa shaaciyey in howlo baaritaano ah ay ka sameeyeen deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan warbixintaasi waxaa inoo eegayaa cali aadan cabdulaahi caryare wasiirka arrimaha dibadda yahuudda gaalka lagu magacaabo jidcoon saacir ayaa sheegay in daraasid muddo badan ay ku sameynayeen gobolada dhaca waqooyi galbeed soomaaliya kadib ay go-aansadeen in xiriir toos ah ay la yeeshaan maamulka shaadalo dirirka somalilan intii uu wasiirkani ku guda jiray booqasho maalimo ka hor uu ku tegay magaalada hargeysa ayaa waraysi uu siiyey mid ka mid ah telefishinada sida weyn ugu ololeeya xiriirka yuhuudda ayuu ku sheegay in asbaabaha ay u danaynayaan somalilan ay ka mid tahay boqcadda ay ku taallo oo uu ku tilmaamay goob istaraatiiji ah jadcoon saacir waxa uu ka sanqariyey in khubaro yuhuud ah oo ka socota maamulka talaabiib ay in muddo ah joogeen somalilan gaar ahaan ka hor intii aanay madaxa maamulkaasi murtad cabdiraxmaan ciro kala saxiixin heshiisyada ay wada galeen labadan maamul intii uu waraysigani socday waxa uu hoosta ka xariiqay wasiirku in xiriirka hargeysa iyo talaabiib uu si gaar ah muhiimad ballaaran ugu fadhiyo maamulka gumaystaha yuhuudda islamarkaana uu salka ku hayo ka hortegista howlgallada ka dhanka ah sahayiinada xiriirka dhex maray maamulka gaalaraaca somalilan iyo maamulka sahayiinada ayuu wasiirku tilmaamay inuu qeyb weyn ka qaadan doono duulaanka saliibiga ah ee ka socda soomaaliya ee lagula jiro mujaahidiinta bariga afrika ee xarakada al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda waxa uu carabka ku dhuftay in agaasimaha guud ee wasaaradiisa uu si gaara ugu xil saaray horumarinta xiriirka dhaqaale ee maamulada talaabiib iyo hargeysa jidcoon saacir waxa uu ka dhawaajiyey in xiriir dhinaca caafimaadka ah ay la leeyihiin somalilan islamarkaana sanadkii u dambeeyey oo keliya afartan iyo sagaal caruur ah oo u dhalatay waqooyi galbeed daaweyn ahaan loo geeyey deegaanada yuhuuddu ay xoogga ku haysato booqashada wasiirkan yahuudiga ah uu ku tegay magaalada hargeysa ayaa imaaneysa kadib markii dhowaan kadib markii ra-iisul wasaaraha sahayiinada uu ku dhawaaqay in maamulka riddada somalilan uu u aqoonsaday dalka madax bannaan soomaaliya inteeda kale aad baad u mahadsantahay caliyare dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuneedda yahuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayaadka baay iyo jubbada dhexe aan ku horumarno wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo cismaan axmed dhuubow
halkan waa fagaaraha macalin aadan ee magaalada jilib oo ay isugu soo baxeen kumannaan qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si weyn ugu dhiidhinayay aqoonsi ku sheegiisa haayinada ay ku aqoonsatay maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan markii ay dadku isugu soo baxeen fagaaraha waxay halkaasi ku gubeen calanka yuhuudda waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhan ah gumaystaha yuhuudda intii ay dadku ku sugnaayeen fagaaraha waxaa la hadlay culimo mas-uuliyiin abwaano iyo aqoon-yahano abwaan cabdiwaaxid gamaadiid ayaa ka mid ahaa abwaanadii sida adag uga hadlay damaca yuhuudda iyo kuwa gaaloraacyada ah ee dhulka ku wareejinaya yuhuudda qolana caqliyaridooday muujisay nimanka wadaadxumayaasha ah ee intaasoo dhammi ka duldhacaysoo balaayiih ee baraarugila ee la soo taagan nimankani waa niman muslina caqliyaridooday soo saartay saaka ayaa meel ay wax ka bilaabaan waayeen markay arkeen iyadoo dhulkii muslimiinta yuhuud looga dabaaldegayo wadaadxumayaashii saaka meel ay wax ka bilaabaan bay waayeen mid mimbarkii ka dusoo ka carara mid iska dabbaaltaga mid aamusa iyo in gaalowda oo yuhuudu sacbiya waxaan idin leeyahay magiciin wuu baayee sidan isu dhaama taasina waa iga taa errana waxaan leeyahay haddaanay wadaaddada ku ag joogaa ku gaalaysiin gaal weyn baa tahay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka hadashay fagaaraha ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in marnaba aysan dhici doonin intaa ka ka mid a dhulka soomaaliyeed loo gacangeliyo kayaanka yuhuudda ayna la dagaalami doonaan cid kasta oo isku dayda arrinkaasi yuhuud waa yuhuud yuhuud waa cadowgiina nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waa middii ballan ku qaaday inay islaamka nuurkiisa suuliso yuhuud waa cadowgayna ilaa ay qiyaamu saaca saacadda ma qiyaamuhu ma dhici doono ilaa ay yuhuud iyo annagu aynu isdagaalno aynu kala baxno qof kastoo soomaaliya meel kasta ha jooge dayr taxaaman baynu nahay marar badan bay dadka soomaaliya dhihi jireen falastiin baannu jecel lahay qaar badan way ooyi jireen jihaadka falastiinyaanna geeya dhihi jireen haahiya alyahuudu qad atat calaykum fasadiquu qowlakum bificlikum in ilaahayna leeya camal isku soo baxan wuxuu ka turjumayaa oo calaamad iyo astaan cad u yahay nacaybka aannu u qabno gaalada yahuudda ee qurunka ah ee ilaahayna qur-aankiisa ku tilmaamay inay yihiin lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam daalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun أراضي المسلمين تحل غصبا وتسكنها اليهود هم الأعادي فهذه فلسطين اشتكت ظلم احتلال وذا صومال تهدى لليهود وعر رحب أبناء القرود بزعم الاعتراف فبئس اعتراف اليهود كذبتم رب البيت لا تعضونها مراغمة والسيف مسلولة عن الغماد sidoo kale salaadiinta iyo waxgaradka ayaa iyagana ka hadlay fagaaraha waxaan leenahay yuhuudda waddankan aad ku soo cararaysaan waxaan u diyaarsannahay ilaahay kitaabkiisa inaan difacno qorigaasaan u qaadanay haddaan nahay salaadiinta soomaali ee muxuu ahay qabaa'ilada soomaali ka kooban horkacayso waxaanu rabnaa insha allahu tacaala cadowgaas iyo cirra isku mid ay noo yihiin dhulku waa dhul soomaaliyeed yuhuud lama siin karo maraykan lama siin karo etoobiya lama siin karo dhulka soomaali baa iskale khaasatan muslimiinta iskale nimanka gaalada oo murtadiinta oo ku riyooday yuhuud baan la midoobaynaa ayagaa gaaloobay waxay bixin karaan ma leh kama marneen haweenka oo iyagana si cara leh ugu hadlay ma ogolaan karno dhulkeenna taaka ka mid ah yuhuuddu inay qaadato waxaan leeyahay yuhuud la nactarifuu abadan gaalo uma ogolin dhulkeenna baddeenni berbere maxaada baaxadda weyneed gaalaha naga siinin korka haddaan idin jarno kubabka meermeersha kunla dirirah idinkoo kontona way idin kaafiyiye gaalo waxaannu leenahay way idiin soo soconnaa luquntiina waa idin hordhigi doonnaa tan iyo markii maamulka cabdiraxmaan cirro uu ku hadaaqay inuu aqoonsi la saxiixday gumaystaha yuhuudda waxay dadka soomaaliyeed badankooda kaga falceliyeen midaan marnaba la aqbali karin arrinkaasi iyagoona ku baaqay in dhammaan dadka muslimiinta ah ay hal meel ugu soo wada jeestaan arrinkaasi mahadsanid dhuubow markan iyo wilaayada baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman khaybar khaybar yaa yahuud محمد بدا يعود
waa bartamaha magaalada buulafulay oo maalintii shalay ay soo buuxdhaafiyeen boqolaal bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga degmooyin iyo deegaano dhowraha oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay waxay shalay martigeliyeen banaanbax ballaaran oo ay si weyn uga qayb qaateen dadweynaha muslimiinta banaanbaxa ayaa ahaa mid lagu muujinayay diidmo cad oo ka dhanna damaca yahuudda ee la xidhiidha kala qaybin iyo faragelin lagu sameeyo midnimada ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed banaanbaxyada ayaa si isku mid a waxay uga dhaceen degmooyinka buulafulay ufurow labaatan jirow iyo sidoo kale deegaanada bisiqcadde iidaale barbaare iyo deegaanka kurtun ee hoosaga degmada bardaale degmada buulafulay ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee banaanbaxa wuxuu wujuudka bulshada iyo halkudhigyadoodu ay camireen goobta waxaana bulshadan si gaara uga xumuuqanayey ardayda madaariista qur-aanka kuwaasoo ku labisnaa dharkooda yuniformka taasoo muujisay doorka tarbiyada islaamigaah ee jiilka soo koraya isku soo baxa waxaa khudbado qiimo leh ka jeediyey sheekh ibraahim maxamed saalax iyo sheekh cabdiweli muudey oo labadaba ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka culimmadu waxay si gaara uga hadleen damaca yahuudda iyagoo ku booriyey bulshada inay ku dheganaato midnimada iyo ilaalinta diintooda dadnimadooda iyo dalkooda intaasi kadib waxaa fagaaraha ka hadlay ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay nimankaas ama en diyaarana magalibilaan lanyar ilanwiin banaankunkan ilaahay in iska koynay ini unu dhammaanteen inti ruuxdungni jartu nabadgelyo oddankunka nolol inkaka koyna xilli isku soo baxa uu marayay laxadaad xasaasi ah oo xagga kelimaadka iyo muujinta halkudhigyada bulshada ayaa marqura mikrofoonka waxaa lagu soo dhoweeyey mid ka mid ah abwaanada iyo afkii bulshada kaas oo ah abwaan samakaab oo jeediyey kelimad uu ku cabbirayo dareenka shacabka iyo diidmada cad ee faragelinta gaalada dadka waqooyiga soomaaliya ku nool ee muslimiinta ah waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay qadiyaddaa ka waantowaan oo ka joogaan yuhuud waa la yaqaannaa godobta ay ilaahay iyo ummaddiisaba ka qabaan godobtaa hadday idinla soo galaan oo aad aqbashaan oo aad soo dhowaysaan waxaa ogaataan godobtaa nimanka laga jaraya ee awoodda danan ee la layn karaya waa idinka nin kastoo godob yuhuudeed tabanaya ninka uu ka jaraya waa hargaysa iyo burco marka runta laga hadlo qodobkaa laga waantoobo haddaa moodaysaan inaad faa'iido gaadheen waxaan leeyahay adduunyada taasaa idin taalla idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa mikrofoonka la dhex martay bulshada ku dhaqan magaalada buulafulay gaar ahaan raggii iyo dumarkii shalay ka qayb qaadanayey banaanbaxii ka dhaca bartamaha magaalada waxaa sidoo kale goobo fagaaraha lagu gubayey calanka yahuudda iyo sawirka benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda bismillahi ana magaca ilaa rawdiini shariif geega magaalada buulafulay aan roogno geega kolley banaanbax wiinga ka dhihi oo lanka horjeeda gomaystaas oo inshaad yahuudda ee lanka horjeeda kolley may ballana kan oo inshaga daraad ku hayli lahay wasiirkii hayli lahay ku hayli lahay meelasay oo hal bulkeeta ada dhigdoob kolley korkaa la rooga kolley reer buulafulay dareensho geega wallah kooba korme manaa mana maya waa lamba farxadisba manaa zaa'idnaga holis sheego makasaba ilaahay subxaana wa tacaala dad mujaahidiingaanini waali awlaadal mujaahidiingu ragaal mujaahidiingu waalidiintan mujaahidiingu meel ka tirsadahayna nabi maxamed sal allahu alay wasalam diinta shay ha noolayahan jihaad shay geeki nabi maxamed jihaadka nin kutabi ya geeka noolaya ilaa haddii nooliye insha allahu tacaala intii awkingiyoonay meelaraay murtadka siinshaani iyoonay gaalka isin hasiin taageere oo siin ari soomaali yo degaana waliba dhulka weeldhadaanu dhul ilaahayba ma siin siin inta ka helaasan wadankaan amaya maba helaasan adduunya ma ka helaasan yahuudi degmaysa waddankeenna dowladda ah mujaahidiin daahir ahaa dhiigu daadiyeen cira damiir laaba dulligaas waxaan lahaa dalkeenna soomaaliyeed gaala degiba meeh hadday soo duusha annagaaba owee diyaar mujaahidiin daacad ahaa diinta daafaceen insha allahu tacaala annaguna waxaa nahay haweenkii garab taagnaay guud ahaan banaanbaxyadan ballaaran ee ka dhacay wilaayada islaamiga ee baay waxay ahaayeen kuwa si wada jir ah bulshada ugu muujisay shucuurkeeda waxaana laga dheehan karayey wacyi aad u sarreeya iyo midnimo iyagoo muujiyey in bulshada muslimiinta ay u taagan yihiin difaaca diintooda dhulkooda iyo midnimadooda mahadsanid abu ayman nadwo diini ah oo looga hadlayay cadowtooyada soo jiraanka ah ee sahyuuneedda yahuudda u hayso muslimiinta ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waa kan yaasir moxamed oo warbixintaasi inoo diyaariyey nadwadan diiniga ah oo looga hadlayey faragelinta sahyuuniyadda yahuudda ee dhulka soomaaliya waxaa lagu qabtay masjidka jaamaca ah ee degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan waxaana nadwadani kelimaad ka jeediyey culimooye nuqabo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada buqa qable ayaa si weyn uga faa'iidaystay waxaana culimmada iyo nuqabada kelimaadka ka jeediyey nadwada ay si aad ah ugu dheeraadeen cadowtooyada yuhuudda iyo sida ay muslimiinta isaga ilaalin karaan dhagaraha yuhuudda arrintan insha allahu tacaala maanta aan meeshaan ka qaadan doonno waxay markaasi dabagal iyo daba socod u tahay bannaanbixii shalay ka dhacay degmada buqa qable gobolka hiiraan ka dhacay ayay markaasi daba socotaa muslimiinta ayaa looga digayaa dhagaraha ay yuhuudda leeyihiin iyo khiyaamada ay leeyihiin ay iida markaa khasu naas ay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inoogu warramay nimankan yuhuudda lagu magacaabo waa niman hagardaamo badan muslimiinta midnimadooda iyo awoodda marka ay yeelanayaan iyo iskuduubnida ay yihiin markaasi marna ma qaataan oo marna ma oggola aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun waa niman dhulka kharribaya dulmi iyo gaalnimo iyo makri iyo fasaad noocuu noqdaba dhulka ku samaynaya nimanka ayaga ha ateecina allah subxaana wa tacala ardada waa islaaxiyey walaalayaal rusul buu soo diray kutub buu soo dejiyey walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ma oggola alla subxaana wa tacaala raalli kama aha mana oggola wuuna reebay waxa la yidhaahda fasaad wax waxa fasahaadiya ee ardada fasahaadinaya yuhuud baa kow ka ah wax ka horreeya lambar ka horreeya ma jiro aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun wax haba yaraatee khayr ah oo wanaag ah oo islaaxin ah oo nimanku ay leeyihiin ma laha waa shar maxdi ah shar maliiqan waaye oo maxdi ah ويقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون أولا الله سبحانه وتعالى yaanu mahadcelinaa naga dhiga muslimiin bacda xamdilaahi tacaala walaalayaal siday culammada iiga horraysaba ay sheegeen waxaa la yidhi wax makuu sheegaa waxaad ogtahayna makuu sheegaa wax hadda culammada ay sheegayaan dadka waxgaradkiisa ay wada og yihiin waa wax wada ognahay cadowgii muslimiinta oo soo jireenka ahaa oo ambiyadii nabilaahi moxamed ka horreeyey laayey waayo wax hadda maanta la sheegayo shalay iyo maanta iyo masaajidda iyo shaariicada warkooda lagu haayo yahuudna ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka in badan ayuu ugu hadlay suuradda la yidhahda suuratulmumtaxina yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa dhammaadkane yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow qowman qadiba allaahu calayhim qad ya-isuu min alaakhira waa iyagii in fara badan aan la soo koobi karin oo ilaahi subxaana wa tacaala ugu hadlay nabilaahi maxamed noogu digay oo noo sheegay in ummaddan cadowgeeda ay yihiin aakhiradooda iyo adduunyadooda fasaad ay ku yihiin multaqahan ama nadwadan waxaa loola jeeda waxaa waaye dadkan waa dad muslimiin ah waa dad baraarugsan waa dad cadowgooda habeen iyo maalin la taagan waa dad maxay aheeto qudwo xasanaa xaggooda ay ka tahay insha allahu tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix uu ku leeyahay laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum xataa ya'tiya amrullah ma dhammaanayso insha allahu tacaala intii xaqa u istaagto difaacdo cadow la dagaalanto ummadda laga waayi maayo insha allahu tacaala nadwadan diiniga ah ayaa imaanaysa xilli wilaayaadka islaamiga ah ay si aad ah uga socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya mahadsanid yaasir ugu dambeyntii kooxda ridada soomaaliya ayaa ku fashilantay fulinta xanibaad ay kusoo rogtay diyaaradaha dowladda imaaraadka carabta ee yimaada gobolada dalka soomaaliya marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya kadib khilaaf soo kala dhex galay kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa keenay inay kooxda ridada soomaaliya soo saarto amar ay ku mamnuucayso diyaaradaha militari ee dowladda imaaraadka ee ka howlgala waqooyiga soomaaliya gaar ahaan somalilan iyo puntland dowladda ridada ee xasan gurguurta ayaa maalmo ka hor soo saartay amar qarsoodi ah oo loo diray dowladda imaaraadka inay joojiso duulimaadyada militari oo ay ku tegayaan somalilan iyo puntland arrintaasi oo ka dambeysay kadib markii kooxda ridada ee gurguurta iyo isbahaysi cusub la yeelatay dowladda sacuudiga oo si weyn ay isku hayaan imaaraadka balse imaaraadka ayaa ka biyadiiday inuu fuliyo go'aanka kooxda ridada ka soo baxay waxayna shalay iyo daraa duulimaadyo militari ku tageen diyaaradaha imaaraadka magaalooyinka boosaaso iyo berbera warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda sacuudiga ay ku amartay kooxda ridada soomaaliya inay soomaaliya ka saaraan imaaraadka taasoo keentay in kooxda xasan gurguurta ay amarkan siiyaan imaaraadka balse ku guuldareysteen fulinta amarkaasi kadib markii imaaraadku uu iska dhegatiray amarada uga yimid kooxda ridada lama oga sida uu u dhaqangeli doono qorshaha kooxda ridada soomaaliya ee ku wajahan imaaraadka xilli dowladda imaaraadka ay ka mid tahay dowladaha dhaqaalaha siiyo kooxda ridada soomaaliya imaaraadka ayaa dhowaan looga adkaaday dalka yeman kadib markii xulafada sacuudiga iyo imaaraadka ka soo saareen dalkaasi oo imaaraadka ay ka dhisteen fallaago doonaysay in koonfurta yeman ka dhigaan dalka madax bannaan yeman inteeda kale mahadsanid marwaan guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantadeenna dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu